ciyaaraha xildhibaanada labada gole inta nagala joogta madaxweynayaasha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed marti sharafta mudan yaali marweyn assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan idinkaga mahad celinayaa sidii habsamida lahayd ee aad noogala soo qayb gasheen shirka wadatashiga ahaa ee maalmahan inoo socday maanta waxaan u fadhinaa inaan bulshada soomaaliyeed la wadaagno waxyaabaha ka soo baxay wadatashigii aan isugu nimid waxaan isugu nimid inaan tashanno waxaan isugu nimid inaan mas-uuliyadda iyo xilka ay na saaran oo ummadda naga sugaayaan aan u fulino ama u gudano si waafaqsan danaha dalka dadka iyo diinta marxaladda aan haatan aan ku sugannahay inooma saamaxayso kala qaybsanaan kalsooni darro iyo kala shaki dalkani maanta wuxuu nooga baahan yahay badbaado dadkeedna waxay naga dhowrayaan ama naga sugayaan inaan ku hogaaminno waddo saxa sidaas darteed waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay inaan is-aaminno oo aan ka wada shaqayno sidii loo ciribtiri lahaa kuwa shacabkeenna maalin walba xasuuqaya ay ugu dambeysay falalkii bahalnimada lahaa ee waxashimada lahayd ay ka geysteen zoobe iyo naasahablood musiibadaani waxay soo jirtay muddo toban sano ah sanad walba iyo maalin walba iyo bel walbana waxay naga laynayeen ama naga xasuuqayeen shacabkeen iyagoo dhan marna u abayeelin inuu shacabkaasi ay yihiin dad shaqaalaha iyo dowlad waxay muujisay inay cadow ku yihiin shacabka soomaaliyed guud ahaan waxay naga laayeen dad aada iyo aada u fara badan musiibadii oktoobar afar iyo tobankeedii runtii waana wada taabatay bacdamaa ay laayeen hal goob ay ku laayeen dad gaaraya afar boqol dad afar boqol kor u dhaafayna ku dhaawaceen waa xaqiiqo waa culays iyo musiibo aada iyo aad u xun oo kulligeen na wada kicisay oo na wada taabatay laakiin inta ay nagu sameynayeen wax sahlan ma ahayn markaan maalan ka soo qaadano sanadkii lasoo dhaafay ee laba labadii kun iyo lix iyo tobanka waxay geysteen konton wax kor u dhaafayo qaraxyo ah waxay laayeen oo sidaa sida ay u laayeen kuwii hadda ugu dambeeyey musiibooyinka ugu dambeeyey ku laayeen dad gaaraya kun haddana istaagi maayaan haddaynan u istaagin oo aynan ka hor imaan ka dowlad ahaan iyo shacab ahaan sida hadda ka muuqata fadhigeenna iyo heshiisyada aan gaarnay waa kuwa muujinaya midnimo oo musiibadii dhacday yaan waxaan ku bedelnay wadajir iyo midnimo sida ay nooga go-an tahay inaan dalkan aan horay ugu sii ugu sii ugu sii soconno laakiin intaas kuma filna waxaan doonaynaa inaan u turjinno ficil oo aan fulinno aan fulinno qorshaha amniga oo aan dhigannay iyo midka siyaasadda si aan u horumarinno dhaqaalaha dalka qof kasta oo soomaali ah waxaan ka rabnaa in haddii annaga oo madaxdii dalka ah aan isla qaadanay istraatiijiyad iyo qorshe midaysan iyagana waxaan ka rabnaa shacabka inay kaalintooda ka qaataan garabna siiyaan ciidamada geesiyiinta ah oo ku jira aagaga forontiga ah si ay uga xoreeyaan shabaabka dalka dhallinyarada soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan xoreynta goobaha weli gacanta ugu jira shabaab hooyooyinka soomaaliyeed waa inay doorkooda muujiyaan oo ay caanaha iyo biyaha ka dabageeyaan wiilasha iyo wiilasha iyo gabdhaha ku jira forontiyada dagaalka culammada waxaan uga fadhinaa oo aan ka sugaynaa inay ku baraarujiyaan shacabkeena soomaaliyeed oo muslimiinta ah ayna caddeeyaan in al-shabaab aysan diin shaqo ku lahayn abwaaniinta iyo suugaanada ama fanaaniinta waxaan ka rabnaa inay bulshada gubaabiyaan guud ahaan qof walba waa inuu kaalintiisa ka ka soo dhalaalo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu